waxaan maanta oo barakaad leenahay haye oo injiraan lixdan meed kasoo gawa jikan oo dadni waa gartay dadka soo barakacay marka imisay gaarayaan oo hadda ku sugan een, goobta aad joogtaan hadda goobtaan joogna waxaa waaye dagailaa iyo day lixdan camal waay waa gartay marka een, halkee ka soo barakacdeen markiina hore markaan hore waxaan kusoo kacnay maanaa golweyn aan kasoo kacnay haye oo een, marka een, waa soo barakacdeen hadda goob xeraa miyaad ku sugan tihiin mase guryo kale ayaad ku sugan tihiin islaanta kale islaanta kale ilmahaasaan buu qoyna ka dacaageed maanaa islaanta kale mobilka ii keenti aa iida ay gacanta nagu qabati iida muslima binaadam iyo gacanta noreesaakeedan joogna ma garad waa gartay een, marka een, bijirin wax gacantaana ku jira biraatana jirin ilmahan qayliyo intaana ka daxada gaaja hor qayliyo dhisaantiina hordeysa magaalkan ogolaysa waa gartay adiga een, imise caruur ayaad wadataa een, eh, dadka kalena maxay ka kooban yihiin marka een, caruur ahaan iyo dadka waaweynba ana caruur afaran soo waday laba iyo dambeysa kuwo kalena sideed mi camal waaye oo caruur wataan ikna waa badan yahay caruurtaas salaam soo dhawow waa goobjoog f m haye een, nooga warbixi marka halkaad ka timiday iyo goobta aad soo gaartay iyo een, gacanta lagu fidiyey walaal waa horta gabar islaameed oo hadna gacan qabatay ee waxaan kasoo baxnay galbeen meel la yidhaahdo goolmareer dhinaceeda barkacaan nahay ugu yaraan aday labaatan iyo maazaad lixdan iyo aan nahay caruurtan aday toban iyo dhowr caruur waaye oo hadda oo gaajo ay ula joogaan oo wax aanan oo gadataa la heelin marka gabar islaameed oo muslimad oo ah aday la gacan gabatay shalay iyo xalay iyo maanta iyo ayada ah noqonislah wax quudiya waa gartay hadda waxa idinkugu daran ee idinku haysata goobta aad joogtaan bal nooga waran
goobta dig hadda aan joogno horta ool waa iska jiraa ma aragtaa baaxi iyo waxaas waa iska jirtaa alxamdulilah gabadhaanaa la garab qabatay marka idinkan gargaara ne garab raa hadda qof muslim aan nahay dhammaanteena waa gartay een, asi adig ahaan imise caruur ayaad wadataa marka aniga waxaan wataa sagaal caruur haye lix wiil iyo oo iyo shan eh, lix wiil iyo saddex gabdhood haye aan wataa iyo hooyadeeda
een, waa gartay een, marka halkaad ka soo barakacdeen maxaad uga soo barakacdeen oo halkaa idinku qabsatay waxaa aaga soo baragacnay horta dagaal oo joogto ah dil dhac buf kufsi boob ma aragta hadda shalad markaan wadada aan kasoo jirnay adig gabaarad gaari aan saaranahay wiil yaala laga degsaday waxaa la leeyahay eh, bal eh, idin soomaaliyaad tahay eh, waa laga degsadaa shalaadaa yeeleysa marka hase ahaatee eh, wadada dhib zaida lasoo kulmana haddan ma aragta ilaaha la keenay eh, hadda meexaanan joognaa
waa qaar gartay kalena waa maqdiyar waa jiraan weli waxa gaari laga soo raaca male biyo male guryaha looga oogayahay oo waxa la cunaayo male caruurtii iyo habeenkii waa isdul saaranaya walaalle waa xala waa soo galeen shala waa soo galeen hamin hore waa soo galeen shan beri ka horku waa soo galay adugu waa lixdan iyo dhowr qoys oo nooc walba iskugu jira waa yeel ilmo dad aan ilmihii xataa kasoo tagto ayagu iska ooyaa dad qaar ilmihii laga soo laayay ay iska ooyaa ay ku jiraan meeshaan anaguna kusoo dhaweynay meel guryo islaameed oo iska santarahaan u xaaqnay meeshii aan iska gelinay wixii karaanka nagaa waa ku tarnay oo ama biyo aan usoo aruurnay ama raashin aan usoo aruurinay ah haddii maalin walba qof muslima waxaad kasoo qaaday ama guri aad kasoo baartay intaasoo qof laguma quudi karo
waa gartay een, marka waxa ugu daran ee hadda dadka haysta eh, bal nooga waran
raashin la-aan hoy la-aan daawo la-aan dadka qaara hadda jiran ilmihii markay biyihii dhadhasheen qaar marka qaar ka jira waa imisa waa ilmo yar yara oo shan cunugaa u daran hadda shan cunugoo yar yar ah
Een, waa gartay een, marka een, maxaa kaloo jiro oo dadka ku haysta goobta hadda ay ku sugan yihiin
wax raashin haba yaraatay ma haystaan wax hooyo wax qara xataa ma haystaan hadda suuqan oo weydow la dhahayaa gabdha aadeen oo ay dhar iyo wax loo soo araruurinaa hadda
waa gartay marka dharka ayaa usoo aruurinaya ma dadka deegaanka ah oo ku sugan halka ay hadda ay ku sugan yihiin dadkan ee kasoo Waa, dadka barakacay ay- buulamareer iyo dad deegaan hore u ahaayo kaan hore u deganaa meesha miyaa ka miyaa usoo aruurinaya aa usoo aruurinaya haa